meelo badan oo qaaradda yurub iyo waqooyiga ameerika waxaa ka socda barnaamij tabarucaad lacag loogu ururinayo kadibna loo dirayo qoysas danyar ah oo ku nool soomaaliya si looga caawiyo afurka bisha barakaysan ee ramadaan barnaamijkan oo ay dhallinyaro soomaaliyeed soo bilaabeen sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii ayaa sanadkan kusoo beegmay xilli xawaaladaha soomaalida ay dhibaata ka haysato lacag dirista iyo xiriirada bangiyada caalamiga ah ee reer galbeedka wariyaheena maxamed colaad xasan oo stuudiyaha igu heliya ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inooga diyaariyey barnaamijkaasi walaal afuri walaal afuri waa barnaamij ay sanadkii labada kun saddexiyo tobankii abaabuleen dhallinyaro iyo dad soomaaliyeed oo ku nool qurbaha waxaana lacag sadaqa ah isla maalinta la ururiyo si toosa uu barnaamijkan ugu diraa dad soomaaliyeed oo danyara oo ku nool gudaha soomaaliya si looga caawiyo afurka bisha barakaysan ee ramadaan barnaamijkan ayaa qoysaska lacagta loo diro waxa uu ku xushaa xogo ay soo gudbiyaan dad gudaha soomaaliya ku sugan iyo hadba qofkii garanaya reer dabkoodu dansan yahay ama agoon haysta oo aan awoodin afurka inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan waxaana loo diraa qoyskiiba inta u dhexaysa boqol ilaa iyo boqol iyo konton dollar barnaamijkan samafalka ah ee walaal afuri ayaa leh in ka badan konton danjire iyo adeegayaal ama wakiilo oo meelo badan oo dunida ah kala jooga oo mid waliba uu lacagta uu uruuriyo isla maalinta uu uruuriyo uu diro adeegayaasha barnaamijkan soo abaabulay waxaa ka mid ah bashiir mursal ciise bootaan isagoo ku sugan magaalada london ayaan qadka taleefonka kula xiriiray waxaan qabano inaan sadaqa ka aruurino dadka awoodo inay sadaqa bixiyaan waxaan u gudbinaa maskiinka aan loo maqnayn ayaalna u qadnayn dibaddana loo jirin xaaladiisana ay xun tahay marmarna qadada iyo qoracada iyo afurkaba iyo goos bashiir mursal ayaan weydiiyey sida ay adeegayaashu iskula xisaabtamaan maadaama lacagta dad kala duwan ay soo ururiyaan islamarkaana ay dirayaan
horta hore lacagaha lacag meel kuwa meel isugu yimaada ma aha oo mas-uul ka yahay diristeeda waddan kasta wuxuu u yahay xur shilinka uu ka qaado soomaaliga walaalkiisa ama wixii u hoseeya inuu gaarsiiyo soomaaliya dadkaas lacagta ay qabtaan kuma harkato jaabkooda xisaabtan dhexdeena waa jira sababto waxaa la aruuriya dad waxaa la tiriya dad waxaa la tiri dad ma aha maarata maxaa muxuu ahay one man show oo qof intuu baadi qaato dariiqada ku wareega hadhowna gurigiistuu soo mara kabacdi imaanaya meesha hawlaada sidaa ma aha iyadoo dunida gaar ahaan reer galbeedku ay dagaal kula jiraan argagixisada ayaa waxaa samaysmay sharciyo adkeeyey dhaqdhaqaaqa lacagaha iyo inta badan dadka lacagahaasi ururiya haddaba in sadaqo la ururiyo oo la diro muxuu ka qabaa sharciga dalkan maraykanka su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ah sharciyaqaan la shaqeeya xafiiska xeerlaalinta ee gobolka ohio dalkan maraykanka horta charity ama waxaan aynu ugu yeernay inaga sadaqada aan filayo diimahoo dhanu inay inay inay inay ogol yihiin iyo dadka sida aadaninimada u fikira waa dhaqan ka jira dalalkan westernka gaar ahaan maraykanka aadka ugu badan marka ayadia waxaa loo kala qaaday qof individual w wixiis adigu waa diri ka dha waa diri ka dhaacale aniga waa diri karaa laakiin markii ay noqoto lacag la aruurinayo oo sadaqa lagu bixinayo ama maja masaajida laga aruurinayo ama individualist iyagu intay aruuriyaan odhanaya dad dhiban baan u diraynaa halkaas ayaa waxaa ka imaanaysa in la raaco xeerarka iyo shuruucda udhegan u degan dalkan xeerarku marka maxay yihiin xeerarku waxa weeye haddii non profit horta organization waa inaad statekaa joogtid dabcan kambanigeedaad magaciisa la baxaysaa waxaa lagu siinayaa i d oo stateka uu ku siinayo kambanigii kambacdi banki baad furaysaa kambacdi article of incorporation baad samaynaysaa waxaad ku daraysaa oo kale board of maaragtay directors oo non profit organization kuleeya dad madaxa oo ururkaas mataqaanaa maamulo ujeedaduna ay tahay in waxaaso aysan ahayn wax dadkaasu iyagu ay iskood u maamulanayaan oo iskood waxaas ay u qaadanayaan wixii meeshaas ka soo gala yacni kalsoonida qof sadaqadaas bixiyo oo kugu aaminay trustigiisii weeye waxa waxa organizationkaas uu gudbinayo oo oo in receiverku waxa waaye qofka ugu dambeeya oo helayo qofkii qofkan waxaan diray qof meeshuu u diraayay inay gaadho iyo ujeedadii la rabay inay ku baxdo haddii marka aysan taas noqonin waxay noqonaysaa yani lacag iska iska ama adigu jeebkaaga ka bixisa ama waxay noqonaysaa wax unfraawdaho oo layska baalmaray shuruucii sanadihii labada kun iyo tobankii ilaa iyo labada kun afariyo tobankii ayaa tobaneeyo soomaali qurba jooga oo lacaga sadaqa ah dadka ka ururin jiray soomaaliyana u diri jiray lagu eedeeyey inay taageerayeen al-shabaab qaarkoodna la xukumay oo ay ilaa iyo haatan xabsiyada dalka maraykanka ugu jiraan bashiir mursal ayaa sheegay in qof walba oo lacag diraya oo ka tirsan kooxda walaal afuri uu maro shuruucda dalalka ay ku nool yihiin dhinaca kalena qaabka ay lacagaha u diraan uu ka duwan yahay qaababkii hore loogu diri jiray problemka keenaya lacagaha dhibaatooyinka kala yimaadaan oo lagu qabsado inay lacag aruuriyaan ama lagu tuhmaya inay wado kale u isticmaalayaan waa dadka lacag inta aruuriya lacagtiina aysan baxaynin jeebkoodana weli ku jirto markay baxaysana ay tahay lacag ka badan toban kun marka aniga markaan joogo london for example tusaalan ku siinaya shalay lacag kun dollara ayaa la gaarsiiyey soomaaliya oo aniga magaceyga aan ku diray iyo baasboortkeeda taas marka waxay caddeynaysaa in ka kala timaada different places ay aadaysa meelo kala duwan oo soomaaliya ka mid ah oo masaakiin ah haddaba qofkii lacag sadaqa ah ururiya oo dira isagoo aan marin ama raacin xeerarka shuruucdaasi uu cabdiwaaxid sheegayo muxuu ka dhaxli karaa wuxuu dhaxlayaa ciqaab weyn buu dhaxlaya inkastoo soomaalideenu hadda aynu ciyaaro roolka ah ma ogeyn anigu waxaan waxa loo aruurinayay iyo dad dhibaataysan ama xere ku jiraan u diraayey ama qof baahan baan u diraayey yacni defensekoodu inta badan taas waayo laakiin nuxur ahaan waxay tahay qofkaad u diraysa adigay kuu jidhaa ama hayl aan useyn laakiin shuruucdii dalkan in la ilaaliyo maxaa yeelay lacagtu waa power meeshay u socotana lama oga dalkaanuna control dambe oo intaas ka baxsan kuma lahan marka ciqaabo badan baa ku dhaca oo i r s-ta iyo federaal mataqaanaa hay-adaha waaweyn oo federaalkaa gala sida hadda ka dhacday xaliimo maxamed xasan oo aniga hadda aan classmate ahaan jiray oo aan ka xumahay nasiib daradaas ku dhacday in loo qabsaday lacaga inay u dirtay dad joogay soomaaliya gabadh gabadhihii minnesota ka hadlaysaa gabadhii minnesotaan ka hadlaya oo xaliimo gabadha gabar ka mid ahayd aniga aan classmate ahaan jiray early seventyskii waana huba runtii inay qof fiican ahayd laakiin dhacaajidbadan diiniga hula tagtay oo inay wanaageedu samaysahay laakiin xeerar badan ay ay ay khasabtay ma jiro soomaalida ku nool qurbaha ayaa sanad walba u dira soomaaliya lacag ka badan hal bilyan iyo saddex boqol oo kun oo dollar oo maadaama waddanka uusan lahayn bangi caalami ah marsiin jiray shirikadaha xawaaladaha bilihii u dambeeyey shirikadahaasi ayaa caqabadi ay soo wajahday kadib markii bangiyadii la macaamili jiray gaar ahaan kuwa maraykanka ay joojiyeen taasoo saamaysay kumanaan qof oo soomaaliya ku nool